sakariya cutubka afaraad oo haddana malaggii ila hadlay ayaa i toosiyey sidii nin hurdo laga soo toosiyey oo wuxuu igu yidhi war maxaad aragtaa oo aniguna waxaan idhi waxaan arkaa oo u jeedaa laambad wada dahab ah oo madiibaddeedana iyaday kor saaran tahay oo toddobadeeda laambadood ee yaryarna way kor yaalliin oo waxaa jira toddobada tuubbo oo ku socota laambad yar oo kasta oo ku kor taal oo agteedana waxaa ku yaal laba geed oo saytuun ah oo mid wuxuu ku yaal madiibadda dhankeeda midig oo kan kalena wuxuu ku yaal madiibadda dhankeeda bidix oo anna waan jawaabay oo la hadlay malaggii ila hadlay oo waxaan ku idhi sayidkaygiyow waa maxay kuwanu markaasaa malaggii ila hadlay jawaabay oo wuxuu igu yidhi war miyaadan aqoon waxa kuwanu yihiin oo anna waxaan ku idhi maya sayidkaygiyow markaasuu jawaabay oo ila hadlay oo wuxuu igu yidhi kanu waa ereygii rabbigu u soo diray sirabaabel oo wuxuu ku yidhi rabbigii ciidammadu wuxuu leeyahay itaal kuma aha xoogna kuma aha laakiinse waxay ku tahay ruuxayga buurtan weyney kumaa tahay sirabaabel hortiisa waxaad ku noqon doontaa bannaan oo isna wuxuu soo bixin doonaa dhagaxa madaxa ah isagoo dhawaaqaya oo leh ammaan ha u ahaato ammaan ha u ahaato oo weliba waxaa ii yimid ereygii rabbiga oo wuxuu igu yidhi sirabaabel gacmihiisa ayaa dhigay gurigan aas-aaskiisa oo weliba gacmihiisaa dhammayn doona oo waxaad ogaan doontaa in rabbiga ciidammadu ii soo kaa diray waayo balyaa quursaday maalinta waxyaalaha yaryar waayo iyagu way rayrayn doonaan oo waxay arki doonaan xadhigga miisaanka oo ku jira gacanta sirabaabel waana toddobadan oo ah indhihii rabbiga iyagu dhulka oo dhan ayay hore iyo dibba u fiiriyaan markaasaan jawaabay oo waxaan isagii ku idhi waa maxay labadan geed oo saytuunka ah oo ku yaal laambadda dhankeeda midig iyo dhankeeda bidixba oo haddana mar labaad baan jawaabay oo waxaan ku idhi waa maxay labadan laamood oo saytuunka ah oo ku ag yaal labada tubbo oo dahabka ah oo saliidda dahabka ah iska mariya oo isna wuu ii jawaabay oo wuxuu igu yidhi war miyaadan aqoon waxa kuwaannu yihiin oo anna waxaan ku idhi maya sayidkaygiyow oo isna kolkaasuu igu yidhi kuwanu waa labada la subkay oo ag istaaga sayidka dhulka oo dhan